Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo ka qayb galay munaasabad lagu qabtay iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ee Ilyas ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta waxbarashada degmada iyo sidii bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen sare u qaadista waxbarashada. Guddoomiyaha ayaa faray mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland inay ka qayb noqdaan garab istaagga waxbarashada degmada iyo sidii loo horumarin lahaa tayada waxbarashada ee gobolka.
waxaa farxad weynina waxa la dhiso waxyaabaha u muhiimsan bay ku jiraan waxbarashadu waana meesha ugu fiicanoo wax lagu bixiyo intii shiddo iyo dhac iyo boob iyo dagaallo sokeeye wax lagu bixin lahaa in ummadda waxa wax u taray wax lagu bixiyahay waa arrin aada u muhiim ah dadka kale ee reer kismaayood ee jaaliyadaha iyo ganacsatadana waxaan kugu baaqayaa inay sidaas oo kale yeelaan oo ay ku daydaan iftiin iyo tiimkiisa oo ay ka qayb qaataan waxyaabaha asaasiga bulshada u ah waa ka mahad celinayaa waxaan rabaa inaan dhowr qodob la dardaarmo ee waaridiinta halka fadhida maadaama ee, shaqo fiican laydiin qabtay waxaa laydinka rabaa inaad iskuulka ee, dhallinyarada ay- ee, caruurta inaad ku dadaashaan inay iskuulka aadaan oo arday wax bartay baa wax badan dunida ka bedeli kara marka hooyooyinkuna waa saldhigga bulshada waaye marka waalidiinta halka fadhida oo hooyooyinku u horeeyaan oo guriga saldhigga hooya u ah arrintaasna waan kula dardaarmayaa ka dowlad hoose ahaan oo iyadu si gaar ah mas-uul uga ah ee waxbarashada asaasiga ah waxaan ka qayb qaadan doonaa iskuulka waxaa ka dhiman haddii aan aan noqon lahay qalabkii maxaa ahaydey ee, qashinka laga qaadayey haddii dhismaha qaybtayada contributionka hadday ahaan lahayd iyo haddii macalimiinta ahaan lahaydba waxaanu ka shaqeynaa inaan qayb ka bixinno maadaama bulshada isku tasta ay dhisay intaasna haddii alla idmo waa ka shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa wasiirada kale iyo wasiirada iyo inta kaloo madaxdana waxaan rajaynayaa iyaguna inay qayb ka noqdaan maxaa yeele wax halka lagu bixiyaay waa wax adduun iyo aakhiraba dadka dan u ah marka dowladda hoose oo anigu aan mas-uul ka ahay meesha dowladnimadana salkeeda ahi waxaan ballan qaadayaa qaybta naga aadan oo hagar lahayn inaanu bixin doono Guddoomiyaha ayaa waxa uu ugu baaqay waalidiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay carruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada si loo horumariyo tayada waxbarashada ee degmada.